maantu ay taariikhdu tahay toddobiy labaatanka bisha agosto waxaa ii suura gashay inaan xafiiskiisa ku booqdo wasiirka horumarinta gobolada waqooyi ee dalka ahna mudane laga soo doorto bariga magaalada wajeer mudane maxamed cilmi wasiirka ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo ujeeddada wasaaradan loo aasaasay iyo waxa ay ahmiyaddeeda ugu fadhido dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari waxaana uu ku jawaabay
maxamedow wasaaraddan wixii loo aas-aasay waa waxaawaaya in la horumariyo gobolaha waqooyiga iyo dhowlaha abaaraha waddanka kenya ama northern kenya and other airlines la dhahaa waxaana loo aas-aasay aniga aragtayda ahaan waxaa waaya markii waddan xorriyad ah oo multiparty ay waddanka kenya noqotay dadahii meelaha ku noolaay wakti walba markay doorasho jirto waxay ka dhigeen horumarkooda arrin national issue ah oo doorashadai arrin maarata xoog ay u yeeleen haddaan warka soo gaabiyey doorashadii u dambeysay oo two o seven waxaan u malayn saddex xisbi oo weynaa madaxweyne qabeen kulli waxay ballan qaadeen inay horumarka gobolkan ay qayb weyn ka qaadan doonaan xisbiya barkood waxay dhaheen wasaaradda baan hagaajinaynaa marka wasaaraddan sidaas yaa lagu hagaajiya maxamedow haddii dad badan baa i su-aala ama dadka su-aala oo dhahaan wasaaraddan waa tu nagula seexinaya oo maaragtay siyaasiya loo aas-aasay wasaaradaha kulli kenya siyaasiya loo aas-aasay inay dhegaystayaasha ay ogaadaan aan rabaa markii arrinta dhalinyarada inay muhiimta kenya la arkay wasaaradda dhalinyarada la hagaajiyey markii bilcaanta arrimahooda inay meel dheer gaaraan waxaa la gaaray wasaarad ku xisaabsan xagga sportska waa saa sokoto xagga maarata caafimaadka hoose socoto wasaaradahaas kulli waxay siyaasiga u fiiriyaan rabitaanka shacabka wasaaraddana waxaa loo asaasay rabitaanka shacabka breshaga ay dowladda saareen yaa loo asaasay marka waa iska dhib badan tahay muddayna qaadanaysaa hagaajinteeda shaqaalegelinteeda maalgelinteeda laakiin waxaan rajaynaysa waxay tusaysaa inay dowladda dowlad shacabkeeda dhegaysanaysa ay tahay marka dadka filashadooda way weyn tahay waxay qaybayan waxyaalo badan inay ciyo u dhacaan dowladdana waa waxawaaya waa gurgurataa laakiin waxaan qaybaynaa qayb weyn inay gaari doonto haddaan la joogo waxyaalo badan yaan maaragtay yaan faa'iido weyn aan keennaa umaleyna wasaaraddan si loo hagaajiyey aqoonsi weyn oo la fahansan yahay dhulkaas uu dhacay projectyo badan oo maaragtay ugu yaraan maaragtay hal hal bilyan ku dhow labada sano manta la isku daro yaa yaa oo oo kordhiinay oo wasaaradahi kale wixii hayaan ka kordhiinay yaa dhulka gelahaya waana rajaynaynaa inay taas aada iyo aada kor loo qaada maaragtay maaragtay donors badanna waan la xiriirnay rajana waan ka leenahay dhowaan mooshin ayuu baarlamaanka ansixiyey oo ahayd in wasaaraddan horumarinta gobolada waqooyi mooshinkaasoo baarlamaanka u keenay mudane maxamed cabdi afey in la gaarsiiyo lacagteeda la kordhiyo tobanka sane soo socota si gobolada si deg dega ilaa lacag soddon bilyan gaaraysa boqolkiiba shan iyo toban budjetka wadanka in la kordhiyo fifteen percentage marka maxaa mashaariicoo hadeerta aad isleedahay lacagahaas haddii idinsoo gaadho laidiinsoo qorsheeyo ee aad kaga faa'iidaysanaysaan gobolkii ama gobolada waqooyi o dhan dalka laga fulinaya horta maxamedo waxaan rabay inaan motionka maxamed afey walaalkay uu keenay oon kulligaama gacan ku siinay inaan ka ka yar hadla motionka baarlamaanka horta waddanka markuu democracy ay dhinaca executiveka dowladda madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiiriinta yaa xil u leh lacagta see loo qaybiyo baarlamaanka sidii maar motionkaad la keenay oo koto pressure ayuu saari karaa waanan rajaynaynaa pressurekaas inuu wax dhalin doono markaan dhulka waraysanay oon ka hadalnay waxaan u aragnay sheelaha priorityga vision twenty thirty hadaad fiiriso priorityga anaga waxaan u aragnaa wax foundationska la dhaha foundations waxaa anaga jidadba ma lihin nal ma lihin biyo ma lihin as-aasigi waa inaan aan yeelan horta midda kale oo as-aasiga la socoto waxaa waaye human resource cilmiga aad iyo aad aan ugu dambaynaa ilaa maaragtay inaan gobolkaas idil oo waqooyi northeastern keliya aan ahayn university ma laha waxaan rajaynaya dhowaan inay gaarsa teachers training inay university laga dhigi doono marka waxaana rabnaa inay ilmaha baasayeen primaryga secondaryga inaan aada kor u saarno waxaan u malaynayaa dhegeystayaasha waa ay ka warqabaan inaan mudanayaasha gobolka kulli aan kulannay oon la kulannay dadkii maaragtay cilmiga horumarintiisa ku shuqul lahay xoogna aan saarhaynaa sidii enrollmentkana u kordhan laheed si ilmaha imtixaanka ay ugu baasi lahayeen kulli waan ka hadlaynaa waxaa kale oon maaragtay lacagta idaan daangelinayna labadaas markaan gelina waxaan rabnaa sheeyaalo maaragtay warshado ah, oo asli ku leh wixii dhulkayda laga soo saara maxaa ka mid ah eh, warshado xoolo ah, qalid ah eh, iyo waxyaalaha la- eh, lamidka oo maqaar eh, haragga ay ka mid yihiin oo maarata caanaha waxaas kule ka mid yihiin waxaa kaloo ka mid ah eh, wajeer ilaa elwaq waxaa la dhahaa depositka u weyn oo smith yaa laga helaa eh, waxaale laga hagaajiyey Eh, dhinacan bukot waa sidaas oo koto Eh, dhagaxyo kale oo maarata dhulkeena laga helaa jiro mineros badanaa jira. waxyaalaha warshado ku shaqo leh oo dadka shaqo ay ka helaan yaan leenahay waxaa kaloon leenahay oo wasaaradda aad aan u waxaynana inay wadanka horta aan kamid noqono oo la barto oo dadka kenyaga kale ay dhulka aadaan ay soo arkaan maxaa yeele dhibaatooyinka noo weyn waxaa waaye dadaa cilmi garanaya weligood aan dhulkaa tegin jago weyn ay wadankan ka qabanay markii soo fool saarta inay shaqo qabtaan fikradda ay ka qabaan meeshii inay wax ka suurgalaan ma ma aha marka barnaamij one kenya la dhaha oon rabna labada dhinacba inay isku isdhexgal eh inaan hagaajinaan ku tarajirnaa midda kale waxaa jirta sharciyo badan oo gobolkaas keliya lagu isticmaali jiray kuwa barkoodna waa la bixi kuwana buugsha ku jiraan kuwana weli waa laga bixi buugta laakiin waa la isticmaala weli kuwaasna eh, waxaan hagaajinaynaa in samafal lagu subiyo oo sharciyadan wixii la bedela la bedela wixii dabi ahaan ama administrative la dhaho la subinahayana la bedela tay mudane wasiir adigu een, waxaa tahay nin khabiir ku ah arrimaha mashaariicda horumarinta oo hay-ado badan oo international oo dhinaca eh, mashaariicda horumarinta ah ayaad ka soo shaqaysay oo caalami ah Een, goboladan lagu dhiibay haatan eh, adoo khibradaada kaashanaya waad waa sharaxday waxaad is leedahay waxyaalaha uga dibdhacan ma dowladihiibaa u sabab ahaa oo dibdhacan u sababay ma dadkooda dad xoolo dhaqato oo aan horumarka la qabsan karinba maxay tahay dibdhaca goboladan haysta marka kuwe waxaan u malaynaa midda ugu weyn horta maaragtay ka bixi karin waa dowlad dowlad walba gobol eh, gobol walba inay isku mid ahdaan laakiin taarada kenya ninkii og eh, waxaa waaye eh, sanadka kun sagaal boqol iyo lixdan iyo shankii waxaa jirta wax session of paper la dhaha baarmaanka la keenay oo laleeyahay dowladda aa maalgelisa meelihii la filanayay inay wax soo saarkeeda ay korayso taas waxay ku qabsabtay kenya maanta inay eh, railway lineka boqol eh, konton kilomitr railway lineka labada dhinac keli ay laga degan yahay oo eh, maaragtay eh, horumarkeeda kulli isku da- dareenka u weynsa taas ahayd tan kale waxaa waaye dhulkaas aan la fahansaneen oo dhul dambeeloo arka oo maaragtay dhul uun maarata dagaal ka socdo oo muddo dheer eh, maaragtay dhinaca ka loo dhigay maadaama dowladihii hore ay dowlado oo maaragtay demokarasi ay ahayn oo dad shacabka ay sheegi karin oo wixii rabaan ay sheegi karin taasaa u weyneed laakiin haddadaan la joogo iyo dhowaahana shacabkana qayb ay ku leeyihin iyo madaxda eh, qayb ay ku leeyihin maadaama waddan haddaad yaraan ka tahay waxaa la rabaa inaad maarata siyaasadaada aad maarata aad sugto oo maarata aad qaybtii dowladda ka qaadan karad ka qaadata shacabka waan u malaynaya hadda waa soo kaceen waa siday eh, raadiyaasha iyo jaraadiyaha kulli ay uga hadlayeen oo ay rabaan in horumar loo gaarsiiyo madaxdoodina hadda waa isku deg- eh, waa isku duuban yihiin waxay rabaan inay horumarkiida la gaaro tan isku duubnaanshaha mudanayaasha gobolka kasoo jeeda oo dib aan u dhigano Eh, laakiin een, arrimaha oo dhinaca wasaaraddan aan usoo laabto waxaa een, inta badan la tilmaama tan intii wasaaraddan la aasaasay haatan sanad iyo dheeraadka ee eh, dowladda wadaagga lagu heshiiyey mashaariicda inta badan gobolka waqooyi bari dad badan oo na soo waca waxay leeyihiin anagu namaba soo gaarin bu mashaariicdeeda dee gobollo qaybo kaleeto sida dhinaca turkaana ay mashaariic ka wadaa hay-ad- wasaaraddu iyo abba eastern oo kale xagga iyaga wax ma soo gaarin taa maxaa ku qancinaysaa wasaariya dhegaystaha maanta wajeer ku sugan ee ku dhegaysanaya horta waa inay ogaadaan maaragtay taas ah, run maaha Eh, gobolka horta wixii wasaaradda shaab iska yaray toddoba boqoloo milyan eh, gobolaha kulli waa loo qeybi oo dheeriga ah laakiin ay shacabku waxay ogeen irelands maadaama ay project sii jiri jirta tahay inay wasaaraddan ka mid tahay marka every district way arkayeen abaarahan hortagooda way ka shaqaynayeen shaqooyinkii caadigeeda ay qaban jireen way qabanayeen wajeer oo kotood ka hadashay siwajki ee wasaaradda hagaajinaysaa oo maaragtay wa- waa la wada ogyahay wajeer muddo dheer inay siwaj ay qabin haddana qorshahedii lagu jiro oo maaragtay sanadka horena lacag loo qonday sanadkan loo qondaynayo rajadayna saddex laba eh, saddex sano meeshii lagu gaara sanadka afaraad inay eh, ay helaysa Eh, sanadkan maaragtay eh, waxaan qaybaynaa eh, inta disrigo oo jirta kulli inay wax gaari doonaan oo xag iskuul noqota ama xag biyo noqota een gobolka waqooyi bari rag badan ayaa laga soo dooran jira tan iyo markii waddankan xornimada uu qaatay 1963 een ilaa iyo intaasna dadkii lasoo dooranayay ama dhinaca dowladda ci- cadaadisa kaga ahaato kaga iman jirtay ama dhinac kale gobolka horumarkiisii wuu dib u dhacay adiga maanta wasaaradda horumarinta gobolada waqooyi oo north eastern ay ka mid tahay madax ka ah oo wasiirkeedii ah maxaa kaa go-an oo gobolkaasi inta aad wasaaraddan aad wasiirka ka tahay aad ku dadaalaysa maadaama aad gobolkiina aad ka soo jeedo ee oo qorshahaaga uu yahay oo inta aad wasaaraddan aad hayso aad isleedahay waad hiigsanaysaa mashaariica waxaatiin marka hore ka bilaabayay oo prioritieskala sheegay waxaa waaya sheeyaalaha aasiga jid waa inaan jidad waa inaan helin hadda inaan maxamed oo ku sheegay waxaa waaya waxaan rajaynaynaa sanadkan in la saxo lacagtii ilaa mudogasho la hela taas horta jidka ilaa madheera waa sheeyaalaha maaragtay kulligaan aan ku midaysana inay ciyow laga hela Eh, biyana xoogaan saaraynaa cilmina xoogaan saaraynaa inta iidaad universitygaasna waan rajaynaynaa sanadkan inaan helna eh, sanadka dambe meeshii lagu gaaray inuu university oo dhisan oo northeastern ay leedahay ama- ama ah, North- northern kenya kulli lagu magacaabaya inay lahaana iyadana waan rajaynaya ta mudane haddaan dhinacan een, xildhibaanada gobolka ka soo jeedaan usoo laabto een, in dhaweyd waxaa soo baxaysay inaad ka duwan tihiin kuwii idinka horreyn jiro kale oo aad eh, gudu- aad, eh, guddoomiye iyo xogeyn aad samaysateen oo aad isku xiran tihiin maxay eh, kaga bedelan tihiin eh, qo- mudanayaasha idinka horreyn jira mudanayaasha horena waa un kulmi jireen aan rajaynaya laakiin ani intaan hadda ka arkay mudanayaashaan isu imaanay waxaa waaye waxaan ku heshiinay waxyaalahana qaybinay waxyaalaha isu kaankeena waxyaalahan isu kaankeenayaa badan inaan la shaqayna waa sidaad u sheegtay hadda xoog waxaan saarnay xagga maaragtay cilmiga oon muddo laba goor baan daladdeed eh, gaaris u tagnay mandate haddana waxaan u tagnay xagga ammaanka iyo dhibaatooyinka in laga soo foolsaar laga cabsanaya soomaaliya inaan ka shaqayno oo dhalinyarada in si shaqo ku heli leed waxaalaas ku leedahay shaqooyinka haddana eh, qaybtayna shaqooyinka waaweyn oo kenya sian qaybtayna anagan ugu heli leen inkastoo hadda laleeyahay qaybtiina qayb ka badan aad hesheen anaga waxaan aaminsana weli qaybtayna ma wada helin inaan la wada shaqayn umana aragnaa maadaama qof walba constituency laga soo doortay wax horumar isla qabasho ma ogiyahe sabab aan maarata anaga aan maarata wax isla qabsanana waan waan isu imaanaa haddana waa isu daynaa ama jid aan isla helnaa oon maarata ku fulina taas yaana shacabka iyo dhegeystayaasha u sheegaynaa imbiyaasha pressure badanaa la saaraa oo tu qabiil eh oo waxyaala aan maar badi macno lahayn oo dadka mudanayaasha awal qaybin jirtay hadda badi sidaan ugu kaaftoomna waxaa markii labada dhinac nagula soo buuqo waan isu imaanaa waan ka hadalnaa inay waxba weyn ahaadeen aragnaa haddana horey unbaan u diruqnaa marka waxaan ka codsanaa waan shacabka inay saa nagu wadaan oo eekana nagu kaalmeeyaan si aan mid ku noqon lahayn waxaan u malaynaa ammaanka hadda eh, nodistan lagu helay waxaa waaya eastern central africa crimeka meesha uu yiri waay haddii taas anagoo haysana aan horumarkana xoog saarna inkastoo ay dhib badanta lacag keenida iyo muddana ay qaadan doonto eh, meel dheer gaari doonaan rajaynayna maadaama dadkeena dad aad shaqo u aqaana ay yihiin dad maaragtay firfircoon ay yihiin kenyaanka kale si fiican ula qabsanay gobolkii aad eh, waxaad saad ka warqabtid baad iyo guud ahaan dalkaba waxaa ka jirta xaalad bani aadanimo dhinaca abaaro kuul ayaa wadanka ku dhuftay een haba usii darnaado een gobolada waqooyiga oo aad hadeerta wasaaradaada qusayso wasaaradaada wax ay, yacni barnaamijyo ay ka geysanayso ab- xaaladahan abaareed ee ka jira gobolkii Eh, horta say dadku ogyihiin wasaaradayda waa midda ali warninka subiso oo soo qortaa dhibaatooyinka dhacaya intay qiyaasta ay joogaan oo wasaaradaha kulli u gudbisaa isu keenta sidaas sayto eh, laanta ariland oo wasaaradaydan ku jirto haddaba biyaha meelihii eh, booydaha jaba iyo dayactirkooda iyo meelihii wax cusban laga rabo eh, qayb ay ka qaataa secretary ayna u tahay maaragtay eh, districtka committeeda ku shuqul leh xa- ka hortaga abaaraha Eh, lacag loogu qoontay abaarahana waan haynaa oo maarata district walba toos loo siiyo oo maxaan qaybaynaa sha- eh, sanadkan inaa ilaa shan boqoloo milyan aan isticmaali doon oo abaarahan aan ku isticmaali doon xaaladda een, hadeerta gobolkii waad la socotahay se waxaan filayaa dhowaana booqasho oad ku tagtay oo soo aragtay indhaha ku soo aragtay meel xun bay abaartu maraysaa een, marka wax biyo dhaamin oo mashaariic xaalad deg deg oo dadka biyo loogu dhaaminayo la- iyadoo barnaamijyada noocaas ma la sameeyey Ah, barnaamijyada biidhaaminta haddaba way socdaan district walba waxaa eh, sidaan sheegay wasaaradaha dowladda kulli coordination ya district loogu subinaa national level oo prime minister subinaya military ilaa to- eh, lixdan eh, gaari ay bixiyeen district walba gaarigo ama laba way tageen oo biyo lagu dhaamiya kuwii hore oo sii joogay oo dhaaminayeen kuwa- dadka barkiis gaariyaal ay kareeyeen oo ay dhaaminayeen biyo kuma filna eh, sidaan ognahay wasaaradda biyaha waxaa la siiyey ilaa saddex boqol oo inay qodo eh, riig ay qodo oo bohols ay qodo laakiin mar rajaynayn inay kulligood laga gaari doono waqtigaanito oo biyo abaartan Eh, wasaaradda maaragtay eh, special programs cunto eh, qiyaasta horena way kordhisay w f p na waan qaybayna inay kordhinaysa markaan ka bacdi inay cuntada ay sidii hore ay ka kordhintaa aan qaybayna marka wasaaradda livestockna haddan waxaa waaya inay xoolihii gadaan weliba xoolaha nugul si ay dadka lacag ku helaan ilaa eh, neefkii loodahayba sideed kun oo shilin ay siisanayn si xoolihii kulli ay u dhammaanin ayagoon ninkii lahay waxba lacag ka helin laakiin waa mashaariic wanaagsan oo eh, dawladdu ay wado oo barnaamijyada xitaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha uu noo sheegay in ay- ay iibinsanayaan oo eh, xoolihii ay gadanayaan oo lacagtaa sideeda kun neef walba ay ku gadanayaan laakiin dad badan baa soo cabanaya oo odhanaya waxaanu mashruuca eh, madaxdu ay dawladdii xaggeedu nooga soo fulay dad ganacsata ah iyo niman tujaar ah ayaa dhexda u fadhiya oo raashinkii iyagii baa qaybsanaya bakaaradii bay ku xiranayaan eedeymahaas ka war iyaga ma ka warqabtaan mid maxamedow taas waxaan ka dhihi lahaa horta dhib waa jira dadkii waxaan qaybiyana dhibkooda ay qabaan oo mar walba waay damcaan inay joojiyaan oo ay la dagaalamaan oo anigan oo wasiir ah konsultant wasiir mar walba la dagaalama laakiin ummaddii hadday naxariisteeda yaraat kii eh, xoogga lahaay uu maaragtay damca inuu kii liito uu sube dhibaatooyinkii abaaraan oon sii badanayn marka dhegeystayaasha waxaan dhihi lahay qaybtaas waddan xuraan noqon markaan dadka ayaka waa soo bixi karaan waa dacwoon karaan dadka tujaarta waa la qaban karaa siyaalo badan oo isku qabano oo markii qafu gartara subi cuntada imaanaysa eh, caawimaadka imaadaya waa lacag tax payers shacabka kulligaa leh qof binafsi u sheeganaya hadaa la arko oo xoog u sheeganaya waa inay dacwadaan annagana gacanaan ku siinayna shacabka waa mahadsan tahay mudane wasiir arrimahan raba inaan ku weydiiyo waxaa laga xidhiidhaa dhinacan ammaanka ayaad ka dhawaajiseen inaad dhowaan u tagteen gobolkii een- een, waad og tahay dalkii soomaaliyeed oo isaga xuduudda dheer la wadaaga gobolka waqooyi bari dhibaato ayaa ka holcaysa Ee, dhalinyaro iyagu dhinaca afkaara diimeed oo kala gedisan ayaa ku herdamaya Een, maxaad ka wacyigelinta mashruucan hadda aad ka bilowdeen gobolka dhowaan muxuu ku saabsan yahay ee dhinaca dhalinyarada lagu wacyigelinayo idaed waxaa waaye horta soomaaliya ilaahan u tugaynaa inay waddan fiican noqoto oo maaragtay soo dhisanta marka culammada aan la fadhiisanay iyo odayaasha waxay culammada qireen waxa soomaaliya ka socda wax diin inay ahayn oo maadaama isbebedelaysa oo maanta magac bokol ay yeelanaysa marka wixii dhibka ka socda ama dagaal ka socda waa dhiba dhib weyn oon diin ku sal lahayn marka waxaana keentay dhallinyaradeenna inay ka warqabaan horta inay diin ku sal lahayn oon qof aan diin loogu soo dugaalin oon la dhihin meeshaan diina ka socotay ee kaali dagaalkan gaarka gal waxaa niman walaalo oo wada muslimiin ayaa dagaalamaya Ee, oon annaga aan ku yeelin dowladda kenyana waxay qartay inay tiri marka anaga soomaaliya militariaan uma gelayna laakiin wixii aan dhib eh, maarata caawimaad aan ku siin karna xagga nabadoonka waan ku siinaynaa midda kale oon leenahay waxaa waaye dhala- dowladda aan maaragtay ka codsanay waxaa waaye dhallinyaradayna shaqalaan waaye Eh, si dadkaas ay ugu ay u jiidanin inay shaqadan ah, kaasi coafijana eh, loo kordhiyo Sha- shaqada laga qorayo ama militariga ama maarata askarta laga qorayana loo kordhiyo si dadka qeyb meeshida laga qorayo ay u badan intaasaan ka codsanay marka intaa un bay ahayd waxaa inta badan eh, la tilmaamayaa een, eh, hanjabaado inta badan ka imaanaya ururka al-shabaab oo kaleeto oo la oranaya gobolka waqooyi bari baanu qabsanayna shareecada islaamkaan ku rogaynaa hadalladaasi idinkoo gobolka idinka soo doorto kale siday idiin damqaan Ah, horta inay la fahmo waa fiican tahay ana kenyaanan ahnay kenyaan ku dhalanay waddankaynana waa kenya marka qof maaragtay meel kala joogo oo asagaba waddankiisa burburay eh, markuu u hanjamayo dowlad dhisan dad la soo doortay leh oo akhyaarkeeda leh oo u hadlaya ummadu asaga uu mas-uul ka ahayn waa un- waxaan ku tirinaynaa oo maaragtay dad aan maaragtay jahawareeray ilaahan u tugayna inuu ilaahay soo hanuuniy ugu dambayntii qofka maanta ku dhagaysanaya ee gobolka waqooyi bari ku sugan ee, miyigiisa ee xaaladda abaareed iyo soonba isugu darsoontay maxaad ugu bishaaraynaysaa oo leedahay een, wasaaradda haddeerta haddii ilaahay idmo mashruucaas idiin soo wadaayo aad Ka- waxaan leeyahay maaragtay horta ilaa eh, waxaan leeyahay shaqooyinka dowladda kulli waa isu imaadeen wasaaradahaas shaqada way bilaabanaysaa waa yara maaragtay aaday eh, u gurgurinaysaa waxaan qay- rajaynaynaa dhowaan in la wada arki doono dardaarankeyda waxaa waaye intay waxa yar yihiin oo ay dadka wada gaareen nin walba ninka ka liita in la siiyo oo laysu naxariista ilaahayna markaas unoo naxariisanaya midda kale waxaan leeyahay waqtigan roo eh, ramadaanka maar ramadaanka fadligiisa in ilaahay la tuugo oo la weydiista roob roob khayr leh ilninoo la sheegay oo laga cabsanaya inay maaragtay laisu diyaariya inuu ilaahay roob khayr la ka dhiga hadduu noqo roob weyn noqdana sidii beri kale haddana xoolihii wixii soo heray inuu laynin oy maaragtay xooldhaqatada isu diyaariyaan see laiskugu diyaarini waayo waxaa ka mid eh qofka hadduu er leeyahay waqtigii roobka xilligiisa soo dhow yahay meelaha maar lagta oo biyaha ah, maaragtay habeen inay qaadaan laga cabsana inay ka guuraan inay bacyaal qaataan oo- oo eh, xoolihii yaro oo nuglaay inay ok- meelo ay ku okrin karaan ay usii diyaarsadaan si maaragtay xoolihii dambe oo oo oo dhiman ay ugu dhammaanin roob weyn hadduu imaado meelaha lagta oo marka hore dabaysha ku dhuumanayeen inay meel yar buur ah waqtigii roobka uu soo dhow yahay u maleeyaan inay xoolaha geystaan